kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada riwaayadan gaaban oo ku saabsan dowladda waxa ay ka shaqaynaysaa danta qaranka aanise kakiin dhexbaxo jiliyaasha
haddaad sii noolaato bashiirow waa la arki doonaa taan kugu dhigo mar dambe ma soo hadalqaadi doontid beeshayda warma beeshayda laga karila'yah maadaama aad soo hadalqaaday qabiilkayga oodna u malaynayso in bulshada dhibaato ku yihiin waad ila dagaalamaysaa waana in aan qabiilkayga kaa difaacaa alla woo dilay ninkmaa ii qabataan ah alla woo dilay alla waa dhintay manooli ninkmaa ii qabataan alla ah waa dilay kaalii higreeb ah tani waa jawaabta aad beesheeda ugu gaftay uguna been abuuratay bashiir xaaladiisa caafimaad waa halis waa in si degdeg ah muqdisho looga qaadaa halkani waxba laguma qaban karo xaaladiisa bashiir si degdega ayaan muqdisho ku geynayaa balse in dad badan u dhimanayaan oo reer quraca ayaan balan ku qaaday waxaa is-abaabulay dhallinyaro beesha qansax ee bashiir si ay u aaraan dilkii loo geystay bashiir allah ha qaboojiyo xasaradda waa ninkii saddexaad ee beesha qasac ay dilaan beesha qura allow sahal amuuraha walaalay xabiibo maxay ka bilaabatay arrintan ii sheeg xaliimoy waxay ka soo jeedaa tabasho badan sadbursi faquuq oo beelaha yaryar ee deegaanka ah kana tirsanayaan beelaha waaweyn haa haye maxaa ka mid ah cabashada abaayo xaliimoy tabashadaasi ilaa iyo hata si fiican waxba looguma qaban beelo kooban oo kuwa waaweyn ayaa waxay wadaan sadbursi faquuq qabiil ku salaysan dhanka maamulka shaqooyinka ciidamada iyo fursadaha nolosha oo dhan haa haddaan gaartay mahadsanid sadbursiga iyo faquuqidda qabiilka ku salaysan waa arrimo culus wax ka qabasho degdeg ah u baahan runtii haa waa runta waxaan maqlay cumar iyo bashiir arrinkaasi ayay ku murmeen oo markii dambe ay isku gacan qaadeen si xun la isku dileen waxaa kale oo aan maqlay in sadbursigan uu sabab iyo saameyn weyn ku leeyahay in dhalinyaro badan ku biiraan nabaaddiidka iyo inay isbaarooyin badan la dhigto waddada u dhexaysa warlaweyn iyo afgooye saaxiibay war kuma seegine waa sidaad sheegtay ee walaashayda nabaday is aragtidan booxiisa leh ilaah dadka kala qaboojiye dagaal waan ka daalnay haye xaliima waan sii baxayaa nabaday haye walaashay nabaday
gadoomiye arrintan haddaan si degdeg ah wax loogu qaban oo wiilkayga dhiiggiisa meel la saaran markaan wixii dhacay yaan la isweydiinin cumar wiilkii tooreeyey wiilkaaga xabsiga ayuu ku jiraa sida sharciga qabana waa la marsiinayaa insha allah ee isdeji muudeeyo oo dhib kale ha abuurin aniga hadda idinka ayaan idinkabar dhowraa insha allah soo dhowaada dhammaantiin waxaan maanta ka hadlaynaa dilkii dhacay tabashada beelaha ay qabaan sadbursiga iyo faquuqa iyo saamaynta ay ku leedahay nabadgelyadeenna assalaamu calaykum waan idiin salaamay kulligiin anigoo ku hadlaya magaca malaaqyada tabashadan hadda waxay gaartay meel halis ah oo xitaa haweenkii iyo carruurtii ayaa isku khilaafaya kuna dagaalamaya waa in si degdeg ah aan wax ugu qabanaa
arrintan waa inaan maanta loo kala kicin hadda tabashada ugu weyn waxa ay ka dhacaysaa maamulka deegaanka oo loogu tuhunsan yahay inay qayb weyn ka yihiin tabashooyinka waa wax jira waana waxa aan u fadhinno maanta mana ahan mid maanta bilaabatay wixii shirkan la isku afgarto waan hirgelinaynaa insha allah wadajirka ayaa naga saari kara dhibaatooyinka aan ku jirno waxaan soo jeedinayaa in maamulka waxaan soo jeedinayaa in maamulka la yimaadaan qorshe arrintan wax loogu qabanayo annaga waa idinku waafaqaynaa qorshihiinna maamulka deegaanka waa inaysan ku lug yeelan ficillada sadbursiga iyo faquuqa qabiilka ku dhisan oo ay iska beriyeelaan eedaha loo soo jeedinayo
qorshe waan u dejinnay si loo yareeyo dhibaatada sadbursiga iyo faquuqidda qabiilka faquuqidda qabiilka ku salaysan xitaa tabashada dhanka ciidamada waan ka howlgalaynaa waana idiin soo bandhigaynaa insha allah balse waa qorshe wakhtigeedu dheeryahay
sidaa og tahay sadbursiga iyo faquuqidda beelaha qaar waxay qalqal nabadgelyo ku keentay deegaanadeenna dhallinyaro badan oo niyad jabsan ayaa nabaddiidka ku biiray qaar kalena isbaaro ayay dhigteen inta u dhexaysa jidka wanlaweyn iyo afgooye oo falal amni darro ayay ka wadaan
tallaabada koowaad waa dejinta siyaasad iyo qorshe qeex- qorshe qeexaya in dhammaan dadweynaha deegaanka ay si siman ugu tartamaan fursadaha jagooyinka ka bannaan hay-adaha samafalka ama kuwa dowladda iyo fursad kasta ayadoonan lagu kala soocin beesha ay ka soo jeedaan
annaga odayaasha dhaqanka iyo culimmada waxaan ka howlgalaynaa isku soo dhoweynta labadii beelood ee qurac iyo qasax ay ka dhexayso colaadda iyo tabashada dilal aan dilal aano qabiil iyo labadii beelood ee qurac iyo qasax ay ka dhexayso annaga odayaasha dhaqanka iyo culimmada waxaan ka howlgalaynaa isku soo dhoweynta labadii beelood ee qurac iyo qasax ay ka dhexayso colaadda iyo tabashada dilal aanu qabiil iyo laba dilal aanu qabiil iyo xoolo hanti waa inaan ka qayb noqonnaa guddiga loo saarayo hergelinta qorshaha maamulka degmada
waxaan la xiriiray guddoomiyaha degmada afgooye waxaana isku afgarannay in jidka wallaweyn iyo afgooye inta u dhaxaysa aan ka qaadno isbaarooyinka xaaraanta ah ee dadka lagu baarto oo aan abuurno ciidan isku dhaf ah oo madani ah
haweenku waa udubdhaxaadka bulshadeenna ee waa inay qoondadooda tiro la siiyaa ka mid noqoshadooda guddiga fulinta qorshaha iyo hirgelinteeda annaga iyo ururka dhallinyarada degmada waan iskala soconnaa hawshan inaan qayb laxaad leh ka qaadanno
sidaa ayaa noo ballan ah ka wada shaqe inaan ka wada shaqeyno sidaa ayaa noo ballan ah inaan ka wada shaqeyno sugidda amniga iyo dhimidda sadbursiga iyo faquuqa qabiilka ku salaysan bashiir ugu dambayntii waa uu dhintay dhaawacii soo gaaray dilaagii bashiir waxaa la soo taagayaa maxkamadda degmada muddo toddoba cisho gudahood insha allah
waxaan halkan ku soo bandhigaynaa caddeymaha falkii dilka bashiir halkan waxaan ku haynaa oo soo bandhigaynaa caddeymaha markhaatiyaasha iyo eedaysanaha dilka geystay
kadib markaan arkay caddeemaha dhagaystayna markhaatiyaasha iyo galdambiyeedka booliiska ee eedaysanaha waxaa ii caddaatay inuu eedaysanuhu geystay faldambiyeedka dilka bashiir oo ku dhaawacmay toorey kadibna u dhintay dhaawacaasi waxaana ku xukumay eedeysanaha cumar xabsi shan iyo labaatan sano ah racfaan muddo toban maalmood gudahood ayuu ku qaadan karaa isaga maxkamaddana waa ay noo xiran tahay wabilaahi towfiiq